Dictoroso Fatuma Axmed Cabdi oo kamid ah bahda caafimaadka ee beledweyne ayaa haweenka uurka leh ugu baaqday inay ka digtoonaadaan isticmaalka dawooyin uusan u qorin dhakhtarka sida kaniiniyada malaariyada, gaaska, iyo tekmoolka oo sababi kara inay ilmaha hooyada ka dilmaan. Hooyooyinka uurka leh ayaa xanuunada u badan la kulma xilli ay ku jiraan bilooyinka hore iyadoo waqtigaasi loo baahan yahay in la muujiyo taxaddar badan. Dictoroso Fatuma Axmed Cabdi oo warbaahinta la hadashay ayaa ka warbixisay saameynta dawooyinka qaar ay u geysan karaan hooyada uurka leh.
yacni xilliga uurka markii yacni uu bilow yahay saddex bilood uu cunuga xinjiro uu yahay waxaa wanaagsan hooyada baristamoolka wanaagsan daawada malaalida oo kale cunuga waxaa laga yaaba ilmaha inay soo rido xilliga markay eh, yacni eh, bilaha hore ay ku jiraan soo marka hooyada inay iska eh, yacni aysan isticmaalin waxaanan baristamool ahayn inta ay ku jirto bilaha hore marka sideed ama todobo kale markay noqoto daawooyinka malaalida way isticmaali kartaa iyo baristamoolkeeda balse intay bilaha hore ku jirto yacni inaysan isticmaalin daawooyinka malaariga oo kale diclofenka oo kale yacni waa waxyaalaha soo ridaya ilmahoo kale marka inay iska ilaaliyaan bilaha hore waa inay zaa'id isaga taxdaraan maadaama cunuga yacni uusan isku soo aruurin uusan yacni uu xinjir iyo uu jilcan yahay cunuga soo marka waxaan leeyahay intuu cunuga ka adkaanayo een, inay yacni cuntada haddii ay badsanaan horta waxaa hubaa leh hooyada inay fitamiin darada ama tabar darida ay ka yaraanayso cudurka inta badan wuxuu ka yimaadaa qofka markii uu heli waayo cuno ku filan soo marka cunug waxa laga yaaba inay soo tuurto daawada malaarida oo kale inay iska ilaaliso tekmoolka kuwaas oo kale balse baristamoolka way isticmaali kartaa hooyada uurka leh Hooyada uurka leh ayaa looga baahan yahay inay ku xidhnaato xarumaha caafimaadka si gaar ah intii ay ku jirto bilaha hore ee uurka.